koox ku hubaysan bastoolade ayaa gudaha suuqa weyne bakaaraha maanta ku toogatay wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaynaya mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaana shirkadda somtel toogashadu waxaa ka dhacday gudaha suuqa xillow ku sii jeeday goobtiisa shaqada marxuumka la toogta waxaa lagu magacaabi jiray maxamuud cabdi maadhiin siday fiyoda u xaqiijinaya helladiisa muqdisho muddooyinkii dambe waxaa ka dhacaya dilal qorshaysan oo qaarkood dadka walaac ku abuuray marka loo eego qaabka dilalku dhaceen gabar yaroo jirta sagaal sano hooyo lagu dhex dilay jaamacaday dhiganaysay iyo aabbo lagu gubay arrin la xiriirta isirka taliska ciidanka booliska ayaa wada dadaalay ku doonayaan wax ka qabashada xaaladda amni darree muqdisho waxaana xilka qaadis iskushaaneyn lagu sameeyey ilaa toddoba taliyo saldhig kuwaasi oo kale ah saldhigga kaxda waa beri warta nabadda xamar jajab hilwaa shibis iyo dharkeelley tani waxay ka mid tahay dadaalada xukuumadda ku doonayso wax ka qabashada amniga muqdisho oo toddobaadkii lasoo dhaafo xaaladiisu ahayd allow sahal